redio simba simba xarunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax heeraad iyo haasimbaha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah jahwareer ka taagan siyaasadda dalka iyo beesha caalamka oo weli baaqyadeedii wada wasiirre ka tirsan xukuumadda oo xalay hoygiisa ku booqday mid ka mid ah hogaamiyaashii dalka midowda yurub ayaa digniin u diray madaxda dowladda iyo musharaxiinta mucaaradka ah xukuumadda soomaaliya ayaa bayaankii mucaaradka ka soo baxay ku tilmaamtay xaalad abuur iyo jawiga oo lasii cuslaynayo faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dil ka dhacay degmada warta nabadda ee gobolka banaadir booliska degmada guriceel ayaa bilaabay qorshe lagu hagaajinaya waddooyinka magaaladaasi khilaaf xooggan ayaa soo kala dhex galay guddoomiyaha gobolka hiiraan iyo kaniyo guddoomiyaha degmada beledweyne akhbaaraadka caalamka subaxnimadan simba idiin haysana waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee maraykanka oo dacwad lagu soo oogayo iyo xisbul xaakimka kenya oo xildhibaanno aqalka sare ugu jiray ka eriyey halkaasi mar kale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo talaado ah taariikhdu waxay tilmaamaysaa sagaalka bisha labaad ee sanadka laba kun koob iyo labaatan waxaad maqasheen qodobadii ugu door koroonaa warka subax ee raadiyaha simba iminkana qodobadaas oo faahfaahsan jahwareer ayaa ka taagan siyaasadda dalka iyo beesha caalamka oo weli baaqyadeedii wada guud ahaanba waxaa weli aan la ogeyn halka dalka uu u dhaqaaqayo siyaasad ahaan iyo cidda hogaamin doonta waddanka bilaha soo socda xubnaha mucaaradka ah oo bayaan ay soo saareen ku celiyey shala mar kale ayaa sheegay in gebi ahaanba aysan u aqoonsaneen madaxweynihii afartii sane ee lasoo dhaafay dalka matel maamulayay inuu yahay madaxweynaha rasmiga ah ee dowladda xubnahan mucaaradka ah ayaa sheegay in marnaba aysan aqbali doonin go-aamada ka soo baxa madaxtooyada soomaaliya inta uu farmaajo fadhiyo walow aysan sheegin cidda rasmiga ah ee bedelaysa amaba ay u aqoonsan yihiin madaxweynaha dalka xubnahan mucaaradka oo ay u hadleen cabdiraxmaan cabdishakuur warsame hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadajir iyo weliba sidoo kale sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii dowladii ku-meelgaarka ahayd ee soomaaliya ahna hogaamiyaha xisbiga himilo qaran iyo weliba hogaamiyaha midowda musharaxiinta ayaa waxa uu sheegay in marnaba haysan aqbali doonin go-aan walba oo kasoo baxa madaxtooyada soomaaliya waxay xubnahan si toosa u xadeeyeen in aysan u aqoonsaneen farmaajo xilligan wixii ka dambeeya inuu yahay madaxweynaha soomaaliya balse ay u aqoonsan yihiin inuu yahay madaxweynihii hore ee soomaaliya xubnahan mucaaradka ayaa waxay cadaadis kala kulmayaan guud ahaanba siyaasiyiinta hogaamisa dowladda dhexe ee soomaaliya waxaana guuldaraystay kulamo ay la qaateen guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo ay doonayeen inay ka dhaadhiciyaan inuu dhammaaday wakhtiga madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana uu yahay isagahbo xilligii uu hogaamin lahaa dalka waxaa la sheegay xubnahan inay usoo jeediyeen mursalka ah guddoomiyaha baarlamanka dowladda federaalk soomaaliya inuu muddo xilsi gaarsiina dhowrka bilooda soo socda madaxweyne ugu sii noqdo dalka islamarkaana uu sii maamulo xubnahan ayaa waxaa la sheegay in ay wejigabax kala kulmeen guddoomiyaha baarlamanka dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana uu ka diiday qorshahaasi islamarkaana hor istaagay xubnahan mucaaradka ah ayaa xilligaasi kadib shir jaraayadu ay qabteen waxay ku sheegeen in gebi ahaanba aysan aqoonsanayn in madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya uu sii hogaaminayo dalka islamarkaana uu xilligan noqonayo madaxweynaha talada dalka haya xubnahan oo iyagu kulamadoodii ugu dambeeyey ku saarayay diiradda arrimaha doorashooyinka dalka ayaa tan iyo markii habeen hore saq dhexe u dhammaaday mudaxileedka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya waxay soo saarayeen warqado iyo weliba iyagoo mararka qaar warbaahinta la hadlayay islamarkaana ku cadeynayay in aysan mar dambe u aqoonsanayn madaxweynaha dowladda federaalk inuu yahay maxamed cabdulaahi farmaajo balse beesha caalamka oo warqado dhankeeda iyo baaqiyo soo saaraysay ayaa ka digtay in xaalada siyaasadeed ee dalka la murjiyo islamarkaana dhinacyadu ay isku tanaasuli waayaan beesha caalamka oo weli u u aqoonsan farmaajo inuu yahay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa ugu baaqday in mar kale ay kulamays ugu laabtaan isaga iyo weliba madaxda maamul goboleedyada dalka beesha caalamka waxay sheegeen in marnaba aan la aqbali doonin doorasho hal dhinaca islamarkaana aysan heli doonin taageerada beesha caalamka doorashooyin isbarbaryaaca oo gudaha dalka ka dhaca waxaana tani ay muujinaysaa xaaladda murugsan ee dalku marayo iyo weliba inay isku afgaran laayihiin dhinacyadu cidda dalka hogaaminaysa bilaha iyo maalmaha soo socda xubnaha mucaaradka ayaa weli ku adkeysanaya in farmaajo uusan ahayn madaxweynaha dalka islamarkaana uu yahay madaxweynihii hore ee soomaaliya walow aysan si toosa u carabaabin cidda rasmiga ah ee bedeshay amaba madaxweyne kasii noqonaysa dalka sidoo kale xubnahan ayaa waxay sheegeen in marnaba aysan aqbali doonin wax war walba ama go-aan walba oo kasoo baxa madaxtooyada soomaaliya islamarkaana ay dhinacyadu doonayaan in la isku soo dhoweeyo dhinacyada halkaasi isku diidan qoraal ka soo baxay mucaaradka waxay dhowaan ku sheegeen in ay doonayaan in kutlad ay ka samata bixiso dalka xilligan kala guurka walow ay caddeeyeen kutladan inuusan qeyb ka noqonin xukuumadda iyo weliba sidoo kale madaxweynaha waxayse sheegeen inay qeyb ka noqonayaan guddoomiyaasha labada gole ee sharci dejinta dalka madaxweyneyaasha maamulada iyo midowda musharixiinta mucaaradka xubnahan midowda musharixiinta ah ayaan marnaba soo qaadin musharixiinta kale ee ay ku kala aragti duwan yihiin arrimaha doorashooyinka soomaaliya waxayna sheegeen in marnaba aysan kuwaasi qeyb ka noqonin arrimaha doorashooyinka dalka iyo kutladan badbaadinaysa waxayse tani muujinaysaa hanaanka kala fogaanshaha ee u dhexeeya xubnaha saamilayada siyaasadda dalka iyadoo beesha caalamkuna ay weli ku goodinayso in aysan heli doonin taageerada beesha caalamka doorasho walba oo dhinac socota tan dowladda dhexe ee soomaaliya amaba doorasho walba oo xubnaha ugu sarreeya dowladda federaalk soomaaliya ay dhankooda isxijiyaan mareykanka oo si gaar ah isagu la hadlay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu ka dalbaday madaxweynaha in uu xaaladda dejiyo islamarkaana kulamo isugu yeero isaga iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada dalka waxa uu yamamoto sheegay in mar walba ay qasab tahay in dhinacyadu ay wada hadlaan isagoo sheegay wadahadaladii ugu dambeeyey ee fashilmay iyo weliba jawiga cakirnaa ee waayahanba u dhexeeyey madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo hogaanka maamul goboleedyada dalka inuu sababay dib u dhac ku yimaada qeybo fara badan oo ka mid a waxyaabihii dowladda federaalk soomaaliya hordhaca ay horsocodka ka samaysay yamamoto ayaa si toosa u sheegay waxyaabaha qeybtood habaca uu ku yimid kadib khilaafaadkan inay ka mid tahay arrinta dhaqaalaha gaar ahaan deencafinta yamamoto ayaa sheegay in deencafinta qeybtoodii hore ay ku guuleysatay dowladda federaalk soomaaliya balse dhammaystirkiisa uu habac ku yimid taasina ay sabab u tahay khilaafka ka dhex taagan madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka waxay sidoo kale sheegeen in mar walba ay qaadayaan tillaabooyin dheeri ah oo meesha looga saarayo habacaan siyaasadeed iyo khilaafaadka dhanka arrimaha doorashooyinka ee ka jira gudaha dalka waxa uu safaaradda soomaaliya ay sheegtay islamarkaana in laga doonayo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya inuu isku soo dhoweeyo xubnaha siyaasadda ayna wada hadal bilaabaan xilligan si siyaasadda dalka ay u noqoto mid degan islamarkaana la isku hadleyn karo midowda yurub ayaa digniin u diray madaxda dowladda iyo musharixiinta mucaaradka ah xubnaha midowda yurub ee inta badan taageera dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxay ka hadleen khilaafka xoogan ee xilligan ka taagan arrimaha doorashooyinka dalka waxayna usoo jeediyeen digniinihii u dambeeyey madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo musharixiinta mucaaradka xubnahan midowda yurub oo qeyb ka ahaa warqado horey uga soo baxay beesha caalamka islamarkaana ay ku midaysnaayeen guud ahaanba wadamada taageera dibudha waa dib u kabashada soomaaliya iyo dowladda dhexe ee dalka ayaa waxay dhowr jeer ka mid ahaayeen wadamo dalbaday in la dejiyo xaaladda siyaasadeeda dalka balse midowda yurub oo hadda gaarkiisa uga hadlay arrimaha doorashooyinka soomaaliya iyo xilligan kala guurka ah ayaa sheegay hadda dalku inuu marayo xilli adag islamarkaana dhinacyadu ay isku diidan yihiin arrimaha doorashooyinka waxay usoo jeediyeen madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada in la abuuro jawi xasiloon oo dhinacyadu ku wada hadli karaan islamarkaana waxay sheegeen in qodobada qaar horumar laga sameeyey kuwa kalena ay muhiim tahay in laga wada fadhiisto islamarkaana dhinacyadu ay isqancin ka doorbidaan in lagu kala to shirarka shirkii magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug dhowrka habeen ka soconayey ayay dhinacyadu ku kala tegeen waxayna inta badan waxayna dib ugu laabteen hogaamiyaashu xaas- waa caasimadaha maamulada ay ka arrimiyaan waxaana u muuqdaa shirkaasi guud ahaanba inuu fashilmay beesha caalamka gaar ahaan midooda yurub ayaa usoo jeediyey madaxda dowladda federaalk soomaaliya inay ka wada shaqeeyaan sidii loo abuuri lahaa jawi xasiloon iyo nabadgelyo gudaha waa gudaha gobolka islamarkaana waxay sheegeen in la doonaya in xilligan laga wada shaqeeyo doorashooyin dalka ka dhaca midooda yurub ayaa meesha ka saaray in ay taageero siin doonaan doorasho walba oo hal dhinac wato waxayna u muuqataa taasi inay uga dan leeyihiin inay ka hortegayaan doorasho ay wataan madaxda dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana hal dhinac ka socota waxay sidoo kale madaxda midooda yurub sheegeen in marnabo aysan aqbali doonin doorashooyin isbarbaryaac ah iyagoo taasi ay ka dhigayaan digniin ay u dirayaan xubnaha mucaaradka ah ee kasoo horjeeda arrimaha doorashooyinka dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana dhalisan guddiga doorashooyinka ee xilligan shaqeynaya sidoo kale xubnahan waxayba sheegeen in marnaba aysan u aqoonsanayn maxamed cabdulaahi farmaajo inuu yahay madaxweynaha dalka walow beesha caalamku weli usoo jeedinayso inuu yahay madaxweyne islamarkaana la doonayo in dalka uu ka samata bixiyay xilligan kala guurka midooda yurub ayaa inta badan waxay taageero siiyaan dowladda federaalk soomaaliya waxayna ka taageeraan meelo dhowr ay ka mid tahay tababarada ciidamada mushaharsiintooda arrimaha ammaanka dhaqaalaha iyo weliba guud ahaanba siyaasadda guud ee dalka waxay sidoo kale midooda yurub taageero siiyaan arrimaha bani-aadamnimada ee gudaha soomaaliya waxayna sidoo kale taageero sidaasi la mida ay siiyaan maamul goboleedyada dalka oo si gaargaar ah qeybtooda ay uga taageeraan arrimo uu ka mid yahay caafimaadka iyo arrimaha bani-aadamnimada iyo weliba arrimaha bulshada waxay sidoo kale ka qeyb kaat- ka qeyb qaataan horumarinta caasimadaha maamul goboleedyada dalka waxayse hadda midooda yurub ku adkeysanayaan in marnaba aysan taageeri doonin doorasho walba oo uu hal dhinac wato iyo weliba doorashooyinka qeybtooda oo isbarbaryaaca iyagoo u muuqata digniinahoodan in ay la mid yihiin kuwii horey uga soo baxay beesha caalamka waxayna ka digayaan in madaxda dowladda federaalk soomaaliya ay doorasho hal dhinaca qabtaan sidoo kalena waxay ka digayaan in midowda musharixiinta mucaaradka ah ay doorasho kan- tan- ka duwan tan dowladda federaalk soomaaliya ay ku qabtaan gudaha dalka taasi oo ah baaqyadii waayihii u dambeeyeyba kasoo baxayay beesha caalamka ee soo tariyey laguna eegayay arrimaha doorashooyinka soomaaliya booliska degmada guriceel ayaa bilaabay qorshe lagu hir- lagu hagaajinayo suuqyada iyo wadooyinka waaweyn ee magaaladaasi booliska magaalada guriceel ayaa waxay bilaabeen qorsho meesha looga saarayo suuqyada sida aan sharciga ahayn loo isticmaalo iyo weliba dadka ku ganacsada wadooyinka magaaladaasi dhowaan magaalada guriceel ee gobolka galguduud waxaa laga hirgeliyey suuq weyn oo ah nooc oo noociisa ah uusan ku oolin gobolada dhexe ee soomaaliya islamarkaana ah suuqa ugu weyn oo ku yaala gobolada galmudug waxaana la sheegay in suuqan lagu kari waayey dadka danyarta ah ee ku ganacsada gudaha magaalada oo iyagu door bidaya in miisaskooda ay dhigtaan laamiga iyo dhe- dhexdiisa iyo hareerihiisa islamarkaana suuqa horey loo yaqaanay gurixeel oo isticmaalaya siyaabo aan sharci ahayn waxaa mararka qaar la sheegay in guud ahaanba suuqa magaaladaasi uu xirmo islamarkaana dadka dadku ay waayaan wadooyin ay maraan gudaha suuqaasi iyadoo inta badan goobihii yaryaraa ee loogu talagalay mari- marinka ee suuqa gudihiisa ahaa ay alaabo dhigtaan ganacsatada yaryar balse maamulka magaalada ayaa sheegay in la dhisay suuq weyn islamarkaana la doonayo in ganacsatada yaryar ay deegaamo ka samaystaan islamarkaana halkaasi degaan balse ganacsatada yaryar ee magaalada guriceel ayaan iyagu ku qanacsanayn suuqaasi iyo aadidiisa waxayna door bidayaan in ay ku ganacsadaan wadada dhexdeeda iyo weliba hareeraheeda oo ah halka ay u barteen islamarkaana sanado badan ay ku ganacsanayeen taliyaha booliska magaaladaasi guriceel ayaa xala ka qeyb qaatay howlgal laga sameynayay gudaha magaalada oo ay sheegeen in looga nadiifinayo alaabaha iyo agabka s- ganacsatada yaryar ay dhigteen wadada iyo hareere iyo hareeraheeda islamarkaana looga hortegayo si ay ugu guuraan suuqa weyn ee magaaladaasi laga hirgeliyey taliska booliska magaaladaasi ayaa soo muuqanayay iyaga oo burburinaya miisas yaryar oo ay leeyihiin ganacsatada yaryar ee magaaladaasi islamarkaana yaalay wadada iyo hareeraheeda si ay ugu guuraan suuqa weyn ee magaaladaasi laga hirgeliyey balse maamulka magaalada kuma uusan qancin ganacsatada yaryar inay qeyb ka noqdaan dadka degaya suuqaasi waxaana la arkayay hooyooyin badan oo ka cabanaya in la buriyey miisaskii in la burburiyey miisaskii yaryaraha ay ku ganacsanayeen islamarkaana ay ka raadsanayeen nolol maalmeedka caruurtooda iyagoo ugu baaqay madaxda ugu sarreysa maamulka galmudug iyo taliska booliska maamulkaasi inay soo farageliyaan arrimaha cakiran ee ka jira magaaladaasi boosaaso balse waa magaaladaasi guriceel balse taliyaha booliska magaalada guriceel ayaa sheegay in ay qeyb ka dhi- noqonayaan horumarinta magaalada islamarkaana aysan aqbali doonin in suuqyada magaaladaasi iyo weliba wadooyinka magaaladaasi loo isticmaalo si aan sharci ahayn waxa uu sheegay in la dhisay suuq weyn oo dadka magaaladu ay ku ganacsanayaan taas beddelkeeda aan la aqbali doonin in wadooyinka muhiimka ee magaalada si qaldan loo isticmaalo waxaana la filayaa maanta in ay eh, ganacsatadaasi yaryar usoo aysan usoo shaqo tegin gudaha magaalada guriceel maadaama suuqa weyn ee loo rarayo aan weli xarigga laga jarin islamarkaana uusan ahayn shuu- suuq s- shaqo galay booliska magaaladan ay diideen in goobihii hore ay ugu ganacsan jireen ay dib ugu soo laabtaan wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa xalay hoygiisa ku booqday mid ka mid a hogaamiyaashii dalka faysal cabdifaarax ayaa sii dheereenay wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay xalay kulan xasaasi ah la qaateen cali mahdi oo kamid ah hogaamiyaashii hore ee dalka soo maray waxaana kulanka mas-uuliyiinta ka qeyb gashay kamid ahaa wasiirka amniga xukuumadda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda soomaaliya waxaana kulankan looga hadlayay arrimo badan oo ku saabsan doorashooyinka dalka la filayo inay ka dhacaan horaanta sanadkan labada kun iyo koob iyo labaatanka iyo xaalada kacsanaanta siyaasadeed ee dalka uu lugaha la galay wararka aanu helayno ayaa waxa ay sheegayaan in kulanka wasiirada iyo sidoo kale cali mahdi diiradda lagu saarayay sidii loo dejin lahaa xaalada kacsanaanta ah ee dalka ka jirta gaar ahaana dhanka siyaasadda taasi oo ka dhalatay in wakhtiga dowladda madaxweyne farmaajo uu hogaamiyo ay dhammaatay iyo in islamarkaasna ay hanjabaadyo iyo hadallo xanaf leh hawada isku marinayaan mucaaradka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda haatan oo jirta oo uu hogaamiyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo taasi wakhtigeedu uu dhammaaday xubnaha mucaaradka ayaa waxa ay madaxweynaha ugu baaqeen in uu xilka iska wareejiyo maadaama uu wakhtigiisu dhammaaday waxaana ay sheegeen in wixii haatan ka bilowda aysan aqoonsanayn madaxweyne farmaajo kulanka wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya iyo cali mahdi ayaana waxaa la sheegay in looga hadlayay sidii loo dejin lahaa xiisadaasi kacsanaanta ah ee u dhexaysa xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale madaxda dowladda federaalk soomaaliya ee haatan talada dalka haysa waxaana wararka ay intaasi ku darayaan in inta uu kulan ku socday la isku soo hadal qaaday sidii la isugu soo dhoweyn lahaa xubnahaasi iyo sidoo kale madaxda dowladda islamarkaasna loo dejin lahaa xaalada siyaasadeed ee dalka taasi oo cirka isku sii shareertay kadib markii uu fashilmay shirkii magaalada dhusamareebe kaasi oo ahaa shirkii afraad iyadoona mudaxileedka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu shalay ku ekaa kulanka xasaasiga ah oo ay wada qaateen wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya iyo cali mahdi ayaa waxa uu imaanayaa xili ay jirto xurguf xoogan oo u dhexaysa xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale madaxda dowladda federaalk soomaaliya ee haatan talada dalka haysa kuwaasi oo hadallo xanaf leh hawada isku marinaya islamarkaana sheegaya in ha- madaxda dowladdu ay wakhtigoodii sharciga ka dhammaaday islamarkaasna loo baahan yahay in booska ay baneeyaan waxaana kulamadan la sheegay in uu ka mid ahaa kulamada siyaasadeed ee lagu doonayo in lagu badbaadiyo dalka islamarkaasna looga baaqsado qalalaaso siyaasadeed oo dalku galo maadaama la filayo in dalka ay doorasho ka dhacdo islamarkaasna doorashadaasi aysan muuqan wax saansaan ah oo ay ku dhici karto islamarkaana ay jiraan kulamo dhowr ah oo fashilmay kuwaas oo lagu doonayay in dalka looga dhigo doorasho
khilaaf xoogan ayaa soo kala dhex galay guddoomiyaha gobolka hiiraan iyo kan degmada beledweyne ee xarunta gobolkaasi wararka laga helayo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sheegaya in halkaasi uu ka jiro khilaaf xoogan oo u dhexeeya guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete iyo weliba guddoomiyaha degmada beledweyne waxaana la sheegay in khilaafkan uu ka yimid kadib markii guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete uu xilalkii ka qaaday dhowr guddoomiye xaafadeed oo ka tirsan magaaladaasi beledweyne islamarkaana waxaa xilka qaadistaasi kasoo horjeestay gudoomiyaha go- waa guddoomiyaha degmada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaana la sheegay dhinacyada hadda inay wajahayaan khilaaf aad u xoogan islamarkaana waxaa waayihii dambe jiray khilaaf xoogan oo u dhexeeya maamulka magaaladaasi iyo kan gobolka iyo maamulka hirshabelle waxaa inta badan magaaladaasi ay ubuc u tahay dhaqaalaha maamulka hirshabelle waxaana dhinacyadu ay isku qabtaan arrimaha la xiriira dhaqaalahaasi mas-uuliyiintii hore ee maamulka hirshabelle iyo guddoomiyaasha gobolka hiiraan ayaa la sheegay in inta badan ay soo laalaabatay khilaafku uu soo laalaabtay khilaafka u dhexeeyay islamarkaana xilka qaadis dheeraad ah ay sameynayeen xubnaha kala duwan ee maamula soo maamulayay maamulka hirshabelle taasina ay qeyb u ahayd khilaafka ka taagnaa xagga dhaqaalaha oo ay dhinacyadu isku diidanaayeen islamarkaana u muuqday mid khilaafba aanuu ka taagan yahay cali jeyte iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabelle yuusuf axmed xagar dabageed oo isagu mar guddoomiye kasoo aha gobolkaasi ayaa la sheegay in khilaaf xoogan uu ka dhexeeyey qaabka ay wax ku maamuli karaan islamarkaana eh, dhinacyadu ay aada isku diidanaayeen arrimaha gobolka hiiraan waxaa la sheegay in xaaladdu ay ahayd mid aada u adag islamarkaana waayihii dambe uu muuqday mid khilaafkaasi soo yaraanaya balse tan waxay muujinaysaa in mar kale khilaaf sii laba kaclaynayo gudaha magaalada beledweyne xubnuhuna ay hadda ku kala aragti duwan yihiin tillaabooyinka ay qaadayaan waanaga intaas dhegeystayaal waruxii dalkay daafaha caalamka inaga soo gaaray kooshinyare ayaa warka farsameynayay shaacir aan ahay cidda warka iyagu seega simanayo seega daalacan karaane nabadgelyo